hagaag dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoodna maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadahayo kale subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado mar kale arooryo suuban dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan adigu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona ballaanbax ballaaran oo saaka la filaya inuu ka qabsoomo magaalada tan cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug kaas oo lagu taageerayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee shalay lagu doortay magaalada dhunsamareeb ee caasimada galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cali daahir ciid waxaad dhegaysan doontaan xog la xiriirta banaanbaxaas oo qabanqaabadiisa hadda ay ka socoto gudaha magaalada tan cadaado sidoo kale magaalooyinka cabudwaaq iyo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa banaanbaxyo iyagana maanta lagu wadaa inay ka qabsoomaan halkaasi iyadoo laga dareemayo qabanqaabada banaanbaxyadaas magaalooyinkaasi waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aan idigu hayaa maraykanka oo sheegay inay duqayn ku dileen xubin muhiim oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ku sugan adamada jirib ee gobolka jubbada dhexe amisoonna waxay taageertay doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee uu ku soo baxay axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idingu soo gudbin doonaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo xilli shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb uu la hadlayey xildhibaanadii doortay iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay in uu isku dayi doono in uu xal waara u helo khilaafaadka ka jira galmudug islamarkaana cid walba uu miiska wadahadalka la fadhiisanayo waxaad dhegaysan doontaa khudbaddii dhegaystayaal ama nuxurka khudbaddii uu shalay ka jeediyey magaalada dhuusamareeb waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa wasiirka arrimaha gudaha sabriye oo dowladda federaalk soomaaliya sheegay inuu si dhow ula shaqaynayo madaxweynaha galmudug islamarkaana dowladda federaalka ay galmudug gacan weyn ku siinayso sidii ay u gaari lahayd hadafkeeda islamarkaana horumar ballaaran looga samayn lahaa deegaanada dowlad goboleedka galmudug qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay kale dhegeystayaal eed barnaamij ku dhegeysan doontaan barnaamijka haashim yare ayaa ii soo saaray isla asaga ayaa ii farsamaynaya qaybaha dambena waxaan idiin hayaa xubintii kalamaan gabagabadana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa ood dhegeysan doontaan haddii allah awoodale laga helo gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa barnaamijka waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ashar maarke u diyaargal wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado waa hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan waa saddexda bisha labaad sanada labaatan labaatan dhegeystayaal aan ku bilaabane madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shalay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo xildhibaanada baarlamaanka galmudug magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ay ugu doorteen madaxweynaha galmudug islamarkaana lixdan iyo lix xildhibaan ay u codeeyeen ayaa doorashadiisa kadib waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay inuu qanciyo walaalaha tabashada qaba sida ahlusunna waljamaaca iyo madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geelixaaf madaxweyne qorqoor ayaa waxa uu sheegay in cid walba uu miiska wadahadalka la fadhiisanayo islamarkaana uu diyaar u yahay inuu qanciyo tabashada ay qabaan waxaana sidoo kale uu sheegay inuu ka shaqayn doono sidii uu isugu xiri lahaa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug ugana shaqayn lahaa horumar ballaaran oo galmudug ay ku tallaabsato wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka wasiirka amniga gudaha xildhibaanada labada gole iyo golaha wasiirada qaranka odayaasha dhaqanka iyo duubabka galmudug culimaauddiinka ururada bulshada saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ciidanka ciidamada amisom saxaafadda marti sharafta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan awalan mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala bacdi waxaan u mahad celinayaa dhammaan xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug kuwii ii codeeyey iyo kuwaan ii codaynba ee kalsoonida ii siiyey inaan hogaamiyo galmudug afarta sano ee soo socda sidoo kale waxaan u mahad celinayaa odayaasha dhaqanka ee saldhigga iyo dhismaha u ahaa soo bixitaanka iyo dhismaha baarlamaankii labaad ee dowlad goboleedka galmudug waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo gacanta ku haysay muddo dheer hawshaa muhiimka ah waxaan u mahad celinayaa wasaaradda amniga gudaha oo si weyn runtii amniga u soo gaarsiisay ama gacanta ugu haysay si- sidoo kale wakhtigii dheeraa ee laga howlgalayay galmudug waxaan u mahad celinayaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug walaalkay axmed ducaale geelle xaaf waxaan u mahad celinayaa walaalkay sheekh maxamed shaakir iyo ahlu sunna waljamaaca oo qayb ka soo qaatay dhammaan bulshada reer galmudug ee ka soo shaqaysay geedi socodka golaha geedi socodka iyo dhismaha dowlad goboleedka galmudug ee maanta soo gaartay guushaan dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin guushii aad u socoteen waa soo gaarteen mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh waxay ii tahay sharaf weyn in la ii doorto hogaaminta dowlad goboleedka galmudug afarta sano ee soo socota taas oo mas-uuliyad aad u weyn ah oo aan rajaynayo inaad igu caawisaan iguna garab istaagtaan gudashada waajibaadkaa culus anigoo khudbadayda rasmiga ah dib u dhigan doona haddana waxaan rabaa inaan dhowro dhowr qodob isdul taago oo aan is leeyahay maxay maanta u tahay munaasabadan muhiim waxaan ka shaqayn doonaa midnimada iyo horumarka reer galmudug guud ahaan sidoo sida ku barnaamijkayga siyaasadeed waxaan horseedi doonaa dib u heshiisiin bulsho iyo mid siyaasadeed oo gaarta guri walba iyo goob walba oo galmudug ka mid a waxaan ugu tegi doonaa goobtiisa ama gurigiisa ama meel kasta uu ku sugan yahay tabasho kasta oo siyaasadeed iyo mid bulsho oo galmudug dhexdeeda ka jirta dhammaan reer galmudug waxaan ugu baaqayaa wixii tabasho ah ee dhexdeenna ka jira wada hadal inaan ku dhammaysanno sidii ay qabta shareecada islaamku dhaqanka wanaagsanna uu qabo reer galmudugna dantooda ku jirto waxaan ka shaqayn doonaa galmudug karti u leh inay u adeegto bulshada reer galmudug xiriir dhowna la leh dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan amniyad gaar ah dowladaydu dowladaydu sii doontaa sugidda amniga iyo gudashada dhammaan waajibaadyadii na hor yaallay iyo kuwii aan ku sheegnay oo aan ku soo sheegay barnaamijkayga siyaasadeed horay u soo bandhigay waxaan u daysan doonaa khudbada inta oo ka dheer intaas maalinteeda iyo wakhtigeeda ku habboon waxaan mar labaad leeyahay reer galmudug meelay joogaanba walaalayaal iscafiya nacafiya aan isu nimaadno aan tashanno aan dhammaysanno wixii dhexdeenna ka jira aan guul gaarno insha allah wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaa suulise
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyo cadaadaha ayaad degeysanaysaan codkaad maqlaysaanna wuxuu ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug cabdi maxamuud sabriye wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay garab istaagi doonto maamulka galmudug islamarkaana ay gacan ku siin doonaan shaqooyinka adag ee horyaalla waxa uu sheegay in loo baahan yahay cid kasta oo ka soo jeeda galmudug inay garab istaagto hoggaanka cusub ee galmudug loo doortay
waxaan rabaa inaan salaamo una mahad celiyo dhammaan inta loo doortay marka koowaad aan lagu hambalyeeyo mas-uuliyadaha madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenka intii hore loogu doortay mas-uuliyadda guddoonka baarlamaanka oo ugu horeeyo guddoomiyaha iyo ku-xigeennadiisa sidii uu yidhi guddoomiyihii meeshaan ka hadlay galmudug saasay ku dhammaystiran tahay hambalyo kadib waxaan ugu ducaynaynaa intii mas-uuliyadahaas loo doortay ilaahay inuu waafajiyo gudashada mas-uuliyadahaas waxaan ku gubaabinayaa baarlamaanka iyo shacabka galmudug iyo dowladda mas-uuliyadda fulinta leh oo la samayn doono iyo madaxda hadda aan sheegay in gacmaha iyo garbahaba laysqabto laguna dadaalo galmudug meeshii ay ku dhacday in inta laga soo qaado meel ka fiican la geeyo galmudugay dan u noqon doontaa waxay dan u noqon doontaa aakhirada iyo adduunka dadka mas-uuliyiinta ah hawshaas loo dhiibo waxaan leeyahay toddoba bilood iyo wakhti la jira natiijadii kana dambaysta ahayd ay maanta halkan lagu gaaray inta guulaysata hambalyo inta laga guulaystay oo sida sharafta leh halkan u soo istaagtay oo hambalyaysana aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa iyagana waan u hambalyaynaynaa waxaan leeyahay ummadda reer galmudug maanta basiirkiinnu gacantiinnu ku jiraa maamulkii hore la sameeyey waa naga xoogaa cuslaaday waad aragteen wixii khilaaf iyo kala taagnaan aan ku goyn karno inaysan meelna la geynayn waa aragteen markaan aan beddelno dabciga aan kula dhaqanno dowladnimada iyo waxwada yeelashada go-aan wada gaarista madaxda dhammaan intii hore loo doortay oo baarlamaanka ahayd iyo inta madaxda dowladda galmudug oo maanta la doortay oo madaxweynuhu ugu horeeyo sidii hadda madaxweynuhu halkan ka ballan qaaday waxaan rajaynaynaa inay gacanta u taagaan inta dareensan in wax ka xun yihiin dhammaan galmudugoo isku duubanna ay hore ugu socoto inay horumar samayso asaageed la tartanto dowladda federaalka iyo beesha caalamkana gacanta ay ka mudan yihiin inay weyddiistaan mudnaanna ku weyddiistaan aad iyo aad ayaad walaalayaal u mahadsan tihiin dhammaan inta qayb ka soo qaadatay oo dhan waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo mahad celin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo markii horena lahaa go'aanka kadibna in barnaamijkaani fulo intii la doono oo dadaala geliyey iyo in ka badan waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaahay galmudug ha guuleeyey allah ha guuleeyo allah ha guuleeyey dhammaantiin waa mahadsantihiin intaasaan ku soo koobayaa waa la daahsan yahay waa mahadsantihiin
soomaaliyan kii kala gegima ina kala geegi anna gamas haddaan kugu masiixi atugu bataaye geediya dhulkuba kuu dacwiyey adogorimays xaqoo kuu dufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaad buluf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruuta kaa aada gudiyuudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay galangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooyo hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gobac ku liibsiiya gidaar alamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geegi gurmago aningegan iyo allow geedka laday kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexduna ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilalabshe geengeelle iyo gumud ha kaa yeelo dablan wiil la-aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebkee ku taa goobta laga leexday disi weeraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goobad shifte burwaagoroda kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyan kii kala gegima ina kala geegi kul irmaani rubaad ka dul god iyo haadaanxu meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa wararka la xidhiidha dhanka doorashadii shalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug loogu doortay axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenna loo doortay cali daahir ciid gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar filish ayaa isagu dhankiisa waxa uu sheegay inuu soo dhoweynayo hogaanka cusub ee galmudug islamarkaana gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintiisuba ay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan islamarkaana ay soo dhoweeyaan hogaanka cusub ee galmudug
bulshada gobolka banaadir gaar ahaan reer cabdicasiis waxaa sharaf weyn u ah maamulka gobolka banaadir sharaf weyn u ah dalka soomaaliya sharaf weyn u ah maantay inaan dhagax dhigno waddada degmada cabdicasiis dhacda ee ka bilaabata gaadiidka booliska ilaa isgoyska waddada marina waddadan aan maantay dhagax dhigayno waa waxay ka mid tahay waddooyinka ku burburay muddadii burburka kuwooda ugu daran ayay ka mid tahay waxaan u xulnay marka maadaama goobo muhiim ah oo istraatiiji ay ku yaallaan oo ay ka mid tahay gaadiidka booliska stadiyamka isbitaalka folonini iyo goobo kale muhiima maadaama ay intaas ay hormarto ayaan mudnaan u siinay degmada cabdicasiis ayaa nasiib u weeratay waxaa ka horreeyey waddooyin kale oo ay ka mid tahay waddada warshadaha iyo xaaligtameen waddada
waa hagaag dhegeystayaal beri qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiga cadaadaha ad degeysanaysaan markaana maraykanka dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay duqayn ku dishay sargaal muhiim u ahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaasoo ku sugnaa degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa faahfaahin ka bixiyey duqayn dhinaca cirka oo ay ka fuliyeen gobolka jubbada dhexe ilaa mar islamarkaana ay la beegsadeen xubin ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab qoraal ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ay labadii bishaan oo shalay ahayd ay duqayn dhinaca cirka ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab maraykanka ayaa duqayntaas waxay ku sheegeen inay ku dileen xubin ka tirsanaa al-shabaab sidoo kalena aysan jirin wax khasaaraha oo soo gaaray dadka shacabka sida uu sheegay taliyaha guud ee howlgallada maraykanka ee africom william gayler war-saxaafadeed ka soo baxay taliska maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu sii wadi doono taageerada uu siiyo ciidamada soomaaliya si looga guulaysto waxna looga qabto ama loo yareeyo waxyeelada ka imaan karta waxa ay u yaqaanaan argixisada maraykanka ayaa sanadkiin ama sanadkan laba kun iyo labaatan waxaa weeraro dhanka cirka ka fuliyey soomaaliya waxaana waana duqayntii afraad ee sanadkan laba kun iyo labaatan keliya uu maraykanku ka fuliyo gudaha waddanka soomaaliya waa dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaad ula dhegeysanaysaan barnaamij lagu taageerayo hogaanka cusub ee galmudug ayaa maanta waxa uu ka qabsoomaya magaalooyinka caabudwaaq dhuusamareeb iyo cadaado degmada caabudwaaq ee waqooyi gobolka galgaduud wararka naga soo gaaraya waxay sheegayen halkaasi uu ka socdo abaabul ballaaran oo lagu doonayo in banaanbax halkaasi lagu qabto kaas oo lagu taageersan yahay madaxweynaha galmudug waa madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo cali daahir ciid waxaana qaar ka mid ah wariyaasha oo goordhowdan la hadlay ii sheegeen in halkaasi uu qabanqaabada ka socoto dhinaca kale magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa dhankeeda wararka naga soo gaaraya waxay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo qabanqaabo ku aadan banaanbax lagu taageerayo hogaanka sare ee galmudug ee shalay xildhibaanada galmudug ay ku doorteen magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug wixii warara dhegeystayaal barnaamijyadaas lagu taageerayo maamulka galmudug oo ka qabsoomaya cabudwaaqa cadaado iyo dhuusamareeb waxaad ku dhegeysan doontaan wararka soo socda iyo barnaamijyada raadiyo cadaado markaana gobolka gado shaqaale hay-adaha waa ka tirsan hay-ad samafal ayaa lagu soo warramaya in lagu afduubtay gobolka gado maamulka jubbaland ayaa sheegay in shaqaale hay-ad samafal oo ka tirsan waa hay-ad samafal ka tirsan ay al-shabaab ka afduubteen deegaano ka tirsan gobolka gado shaqaalahan oo gaaraya laba ayaa waxaa la sheegay in laga afduubay degmada balad xawo gobolka gado islamarkaana ay u shaqaynayeen hay-ad lagu magacaabo hirda wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha jubbaland ayaa sheegay in labada ruux ee hay-adda u shaqaynayay ee la afduubay ay ahaayeen soomaali hase yeeshee aysan weli ogeyn halka lala aaday ma jirto warar madax bannaan oo xaqiijinaya al-shabaab ay afduubeen labada qof ee shaqaalaha hay-adda samafalka ee ka howlgasha gobolka gado hase yeeshee horey ayay shaqaale u afduubeen walow markii dambe ay dib ka soo daayeen waagi saaxiibayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta wararka markaana kusoo dhawaada xibinta kalamaan
anshe midibgoona eewa ununa kidano irko oo kalawa oo hogaan aan lahayna ee jeeladahe
warniyo madayow mataynays baad ku haystay war mayo waa heestii calanka soomaaliya oo uu turjumay maday isaaqow beriga waxaad joogtaba alanyow alanshay miyaad noo keenta dad walba alanshayow ku yidhi oogayey tubtine calan raalli ahaaw waa lagu gafaye war anigaa busii gafay calanka akhiyay tubtiye maxayd waradhacay war ma haysiine waxaan loo joog inaad ku mashquushaane madaxweynihii galmudug oo siddeedda bilood la foolinayay maantoo dhashay war reer garan waa baeeyaa magaajay maylere araada siddeed bilood haddii isku dhashti dhicis waaye bilaa u laabneed sagaal bilood iisu jeyno kadhababa fadaasay war madaxweynaha galmudug inta uusa dhalan baa kumbuyuutar la saaroo lasii ogaadaa qofka uu yahay aryaadhaha hadda ka hor nimanaa nin u martiyey ninkaasu dibiyow u qali jira dadka u taga geed hoostii muddo markay jiifeen aan nin ka mida nimanka wuxuu yidhi hebel bal ogaada haddeer dibiyow qala ahay mid maha jiifoo qaajabistiis la ah ayaa wuxuu yidhi dibiba iigama daree bisaanba wax kasoo lahay hadda haddii ilaahay galmudug muddaa la sugaayaya wax wal ou ka keenay alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin war bilaanto madii umuraan oo bilaanto kale booqashan kaseedayaan weli eraankordaasana afarindhood isjeel ilaahay misiinku weelne tii dhalayna meeraase alxamdulillah alxamdulillah oo kan nagaasa reed mayka aalay wal umuli kowdhe afar isdhood isjeel ilaahay kuweele arooda wiilkaad isnoo dhashti malmalmaloo xerihe war doorashada ka dhacday galmudug tii koonfur galbeed meelay uga eeg tahay tii jubbalandna meel bay uga eeg tahay meelna waa uga duwan tahay tii jubbaland meelay uga eeg tahayoo madaxweyne la sii ogaa iyo malxiisiin baa tartamay niman kaloo madaxweyneyaal sheeganayaana dhinacyaday ka joogaan intaas jubbalanday uga eeg tahay koonfur galbeedna waxay uga eeg tahay annagaa wadanna haddii shaakir iyo macalin maxamuud la soo xidhana koonfur galbeeday toos uga ekaanaysaa midna waa uga duwan tahayo beesha caalamku toosay madaxweynaha u hambaliyeeyeen markii codku dhammaadayba oo madaxweynaha la doortay waa la aqoonsaday aryadhaha madaxweynuhu mugo u dhashay kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca daa'inkaa dhigyay ma loogu duceeyey warmay baa leeray ilmo hooba dhaladan aawshogna kaadeen hoobangna kaadu waayaan edoorshogna kaadeen hoobangna kaadu waayaanna abtushogna kaadeen angna kaadu waayana deedikuwinayta hoobangna kaadangna marhaba u war waxaa tiriba lagu yiriye dawladdu lafta gareen iyo qoorta gareen waa u kala eexatay sababtoo ah ninna mucaaradkiisii inta ka soo xerxertay bay meel bannaan madaxweyne uga dhigtay ninna laba madaxweyne oo ka horraysay tiri saddex baad ku tahay warwar ma aysiine madaxweyne cabdikariim xuseen guuleed isla markii uu ambaliyeeyey madaxweynaha galmudug maxaad buu ku xumaynaya mise xildhibaan buu rabaa aryadhaha war ma haysiina dhaxal sugaha hirshabeelle goodax gareen isla markii u hambaliyeeyey madaxweynaha hirshabeelle makuweyda war dhaxal sugaha jubbaland oo margaren taleefonu kula hadlay qoorta garen wuu hambaliyeeyey war adeer jumhuuriyaddii somalilan miyaa hambaliyaysay mabaad dhalana dhowrtaysa ogdahaa hore loo yidhi aqoonsi meele miyaad ka wadaa maya dhegi dhafoor waliska dheeyay gaasreeda kokooya leere war adeer sidisididaada mooyaane dhulodhacaga hubso horta xasan sheikh iyo sheikh shariif jubbalandba waa u hambaliyeeyeene tan hadday ka aamusanse ujeeddo ma lahan war caleemisaarka madaxweyne qoorqoor way ka qaybgeli karaan diyaaraddii rabaan waa raaci karaan war wasiirka hore ee arrimaha gudaha xildhibaanooda waa godsiya biinka galay kana mid ahaa musharaxiinta aan tartanka ka qayb gelin wuxuu yidhi galmudug loo dhan yahaan soo dhisaynaa yaa odaway minoo wax soo dhisaaya ayaantaanoo dhan xow qabahaayay war sila tooriisii la dilay oo daawo rabaa maya cayaar benalti lagu kala buuxo garoonku geli rabaa war odawa galmudug asaa kow soo dhisay midda kaloo soo dhisay xaguu wadaa aryadhaha odaway hadda ka hor mugow galmudug soo dhisay ee cabdikariin guuleed la caleema saaraayay wuxuu yidhi madaxweyne madaxweynahaad noo dhiibta waa kan muga qarafaan kii loo dhiibayow keenay xow ku eedaa asaaha e xeeray war doorashadaas waa lagu tartamay si cadaana loogu kala baxay war tartamba haddii ay tahay middaan baa lagu tartamay haddii lagu tartamay galmudug dhammaystiran baa laga rabaa wariya hankoolka haraf ya'ka damboyta ma jirta madawiine baalun suubi dhamaystir ka galaad falaas ma ey war war ma aysiin madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee maanta la doortay shaqaalaha madaxtooyadu ka mid ahaa la yidhi madaxweynahaba wasiirada ka mid ahaa maxaa kugu dhacay adiga war nimayow galmudug madaxweyne inta la soo doorta xamar soo dega ma rabto madaxweynaha rasmiga ah ee galmudugna waxaa loo aqoonsan doonaa ninkii galmudug gudaheeda ku sugnaada maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta maanta maanta maanta madaxweyneheyna maanta maanta maanta maanta madaxiisa raage maanta reer galmudug ma dheheen war abdulu taas meetoo kuseeli ma jirtay oo dhegansoy nin lagu seexdo ha seexan xilbaa sida taa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo suweynu feejigno ereenahe malku sugaha war madaxweyne lafdi gareen wuxuu yidhi yaraanka ilmo gareen hambalyo aryadhaha war ma haysiina madaxweyne farmaajo waa u hambaliyeeyey madaxweynaha la doortay iyo ku-xigeenkiisaba wasiirkii arrimaha gudaha ee arrintan ka soo shaqeeyana waa u hambaliyeeye haa runtiis way lan weliba oo beer abuurda hoob ambata hambalyeeye hataa u ra-isul wasaare khayrana waa hambaliyeeyaan ku dhahay abuurku bulsikridi yaa doolar ya yamyamootaaba soo hambaliyeeye xaad sugaysaa ashar usonangornaba meelimaka soonna cabdillow markaanoo kale waxaad dhihi jirteen nin dooran doorta ha u dhacdeen dadkase ha u dambaajiseen war madaxweyne caaf waau yidhi wixii dhuusamareeb lagu doortaa waa baastoo kale waana ognaho ninkii baasta keenaa la dooran rabaa war madaxweyne caaf asagoo ciyaarta uu ka wada gaalgacyo ku quslaayo wuxuu yidhi shan iyo toban bilood ha ii dhimin weliba isagoo masaajid ku jiro u qoslay war caaf kelmad kaluu yidhi wasiir kharafaana facebookigiisa ku soo qoray doorashaan qabanaynaa yaa u dirsada wakaaladaydiiba waa kala noqdu yidhi waryaalahan waryaalahan madaxweynihii somalilan muuse biixi wuxuu yidhi dadka jooga baydhabo iyo kismaayo iyo beledweyne iyo muqdishoba annagayna sugayaan farmaajona sugi maayaan yaa taas muuse suudiyow ka maqlee wax kale hala yimaado muuse biixi war midnimadayaa soo dhowaatay cabdullow ka leexaa ka hortegini war haddii muuse biixi uu sidaas yidhi dadka soomaaliyeed ee jooga hargeysa iyo burca waxay sugayaan farmaajo war adeerta taa aad ku hadlayso ilaahay baa wax ka odhan doona war xaaji muuse suudi wuxuu yidhi labada gole ee baarlamaanka waa lagu khasaaray dalkani dadkan waxay u tareen ma lahan inay sii fadhiyaanna maahan ilaahay waxaan ka baryaa inuu dadka naga hor wado war xaaji muuse suudi waa mas-uulkii ugu horreeyey ee si saxa uga hadla waddanka xaaladiisa wuxuuna yidhi ilaahay duul naga fiican dadkaan ha u bixiyo xaaji muuse suudi waxaa runta ka keenaya waa aqaanaho baasaboorka luusan lahayn xaajigu kurburoog meegor haroob weerteena aryadaha muuse hadduu qurba joog yahay run ma sheegi lahayne mugay xaaja xumaatow iska dhoofi lahaay horta niman yow qofkii ku yidhaahda dowladdan iyo dowladdii hore la shaqaynta maamul goboleedyada tee ku fiican sow qarandumis maaha maya waxaa qarandumisa qofkii ku weydiiyey doorasho ma dhici kartaa weligiin bakaylya soomaalida hadda say u fakaraysaa dowladnimo ma goyso war ilmo laana ilmo isteed waa kala duwan yihiin ilmo laana nairobi ay iskugu tageen ilmo isteedna muqdishoa nairobi u ah war adeer ha wareerin ilma laana naga dhale war war mihaysiine raadiyo kulmiyaa qalbidhagax waxuu weydiiyey war adeer habaalahan lagu soo faqin war hadagay waa ka ogaytan aweerey war qalbidhagax waa noolyahay naga tag xamaraan u soo socdaa mau yidhi war hadalkaa naga dhex gelinine wuxuu yidhi cafish haddii lagu weydiistay maxaad u cafin waysaa la yidhi markaasuu wuxuu yidhi soomaalidoo dhan oo dembi ka galay soomaali xafid ha weydiisto war goormuu qalbidhagax soomaalida wakiil ka noqday war muwaadin kasta oo soomaaliyeed baa xaq ugu leh dowladdiisa inay difaacdo qalbidhagaxna muwaadiniintuu ka mid yahay axmed waran dhow warkaas war usniin sheegi mahayna aryaadaha warkay isku darina qalbidhagax oo enlafaa dembi laga galo uu yidhi soomaali maahan miya oo enlaf war war ma haysiine dhallinyaradii bidaarta lahayti ma yeelatay yaxaad u la yaabaysin beer haddii roob ku doo badarka soo bixi jiriya war dhallinyaradaas axmed siciida ka mid ah war sujaac miyaad ilowd kalgaar beeslaana hayte war adeer waa iska dhowlowleediine annagu jaynihii baynu iska difaacnay cudurkiisii war warka ma fahmin xageetiba lagu gadaa shakeeti iyo cabdi naasir soolaba timane yeesheen war war mahaysiine maxamed deeq timihiisu wejigay marayaan marka yarba kofiya iska qaadayaho wuxuu leeyahay war heer makureel baa jira aniga timuka ma ogaynee buruuka maa soo gishtayne war anigaa kalsan ka daawaday waraa wasiirka arrimaha dibadda kenyaba waa lahayd maxaa ka rabtiin ha ku mashquulinina aryaadaha warkaad ii iska dhaaftiin waxaan soo dhowaynaynaa madaxweynaha la doortee waxaan dhihi lahaa qoorqoor gareeno qoorqoor gareeno madaxweynahanyow
konkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisu
waa xagaag saaxiibayaal xubintaasi kalamaan saaxiibada raadiyo kulmiyo ay noo soo diyaariyaan hayaa gabagaba u ahayd barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijkan washarmaarka idinla socodsiin waxaa soo saaray fursamadan ay iga saacidayay saaxiibkai haashin cumar xasan oo isagu dhankaasi qaabilsana dhegaystayaal intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonna akhyaartan dhegaysatay waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudbe allahayow deeq adaale allahayowow dulqaad adaale daciif baanu nahaye awooddaada noo gudbe